Isbeddelkan laga dhagax dhigay maanta degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa lagu hirgelin doonaa qaab isku tashi bulsho iyo mid maamul, waxaana dhagax dhigiisa ka qayb galay maamulka degmada, mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka Puntland, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi. Isbitaalkan ayaa loogu magac daray Allaha u naxariistee Xaaji Siciid Ibraahim Shirdoon oo ka mid ah aasaasayaashii degmada Carmo. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay dhagax dhigga isbitaalka guud ee degmada Carmo ayaa qurbo joogta iyo dadka deegaankaba ka codsaday inay ka qayb qaataan hirgelinta isbitaalkan.
oo maalin aada noogu weyn ah maadaama hosbitaal weyn oon in badan ku haminaynay oo baahi weyn bulshada reer carmo u qabtay loo loo dhagax dhigay maanta aad baa u faraxsannahay dareenkeennana lama soo koobi karo waayo waxaan dareemaynaa annagu maadaamaanu m c h kii nahay baahidii loo qabay iyo dadkii u baahnaa baan annagu gacanta ku haynay oo maalin kasta dad aan gudbin jirnay oo rafeergarayn jirnay oo hooyo gaadhi loo waayi jiray lagu qaado maanta waxaan halkan la dhagax dhigayaa cusbitaalkii general hosbitaal ee xaaji siciid ibraahim waa cusbaal aada u ballaaran degmaduna aada ugu baahnayd iyo deegaankeedu Eh, degmadu uma lahayn hore uma lahayn hosbitaal eh, general hosbitaalah waan ku faraxsannahay waana ugu mahad celinaynaa dadkii ka soo shaqeeyey Eh, aad baanan ugu faraxsannahay Eh, ka wasaaradda caafimaad anoo ku hadlaya cabdixakiin ahaana waxaan ballan qaadaynaa inaanu ka qayb qaadano mushaharka ay ka qayb qaadano dhinac kasta aanu ka kelno meel kastoo aanu miiska u qaraacno si hosbitaalka general iyadoo tahay mas-uuliyaddeeda waxaan fariin u diraynaa eh, sida gurbajoogta ganacsatada bulshada qaybeeda kala duwan dowladda puntland oo aan eh, wax badan hadda marti uga nahay mashaariic badan oo horena aan halka ka fulinay oo dowlad sidii hore loo sheegay ay ahaan jirnay wax qabso aan wax kugu tarin ama itaab ama itus aan arko kabacdina aad wax kula qabto intaba waa soo qabanay ee tanana kuwii horey daba joogtaa waxaan ku boorinaynaa waxyaabaha aan eh, leenahay ama wasaaradda caafimaadka ama dowladda madaxweynaha puntland inay fariintanu si toosa uga socoto looguna fadhiyo eh, waxqabadkii ay ugu talagaleen bulshada ama degmada deegaanada inay ku horumariyaan iyadoo ay sidii hore loo sheegay eh, afar gobol gobolka sanaag gobolka karkaar gobolka bari gobolka highland ay isugu yimaadaan bulsho weyn halkaa ay santar u tahay ururada codka naga doonayo ururkii urur walba isaga noola shaqeeya ula shaqaynayn ninkaa nala dhisin oo wax nala qabin annagana cod naga heli maayo waa hadal cad waddooyin baa nagu furan tanaa nagu furan ururadu say wax nooga doonayaan baa wax uga doonayn urur walba ha ku soo talagalo wuxuu kaga qayb qadan lahaa Eh, bulshaduna waa ila qabtaa in ururadu waa sibay nooga leexleexanayaan inay siday wax noogu qabtaan aan wax ugu qabanayn oo cod nooga helayaan ninkaa wax nala qabin annana wax naga heli maayo ninkii wax nala qabtaa wax naga helaya intaa weydiin caddeeyey maadaama aan suldaankii reerka ahay ciddii waxay noo qabataynu codka siinaynaa cid kale codina kuma le haddaan leeyahay hadhow baan leeyahay is- iska wax u qabsaa loogu shaqeeyo haddana xilliga maraysa waa la dareemayaa weli waa hogadii meeshii inay kasii wadno baa la rabaa nimadda koowaad waa in laga qayb qaataa cusbitaalka cid u maqan iyo cid kale ma jiro Een, waxaan kaloo halkan een, ka ballan qaadayaa anoo ku hadlay afka shaqaalaha dowladda hoose inaan qaadaankii aan ka qayb qaadan lahayn cusbitaalkaas inuu naga diyaar yahay waxaan kaloo kala ballan qaadaya aniga shakhsi ahaan ismaaciila inaan ka qayb qaato qayb libaax leh oo mid dhaqaale iyo mid xoogba inaan cusbitaalka ka qayb qaato aanu ku tashanaynona waa qurbo joogta dowladda ee bulshada reer carmo qaybaheeda kala duwan baanu waxaanu ku tashanaynaa jawaabkooda waxaan aaminsannahay maanta dhagax halka la dhigayo in dhammaystirkiisa uu sugayo cid kasta oo runtii rool ku leh ee cusbitaalkan cusbitaalkan ma aha mid dad gaar ah ay ka faa'iidaysan doonaan laakiin waa dhammaan guud ahaan soomaaliya maadaama gobolladan ee degmada carmo ay gobollo badan dhexdhexaad u tahay awalna caafimaadka loogu soo horin jiray waxaanu rabnaa inay noqoto magaaladii caafimaadka iyadoo ahayd si ay halkaa u xigsato oo boqoraddii caafimaadka u noqoto cisbitaalka generaal ee cisbitaalka xaaji siciid ibraahim general hospital waxaan ugu yeeraynaa guud ahaan bulshada qof walba qofkii hal doolar awooda qofkii kun doolar awooda qofkii toban kun awooda qof walba wixii oo awoodo waxbay u taraysaa anigoo ah cumar siciid muumin waxaan halkan ka ballan qaadayaa inaan isbitaalka kaga qayb qaato aabbahayna aan ugu hibeeyo lacag dhan laba kun oo dollar cid allaale ciddii u xilsaaran aan ku wareejiyo marka hore waxaan ku baaqayaa een, cid kasta oo ka qayb qaadan kardha inay ka qayb qaataanin marka xiga halkan waxaan soo istaagay anigoo ah muuse salaan siciid cisbitaalka loogu magacdaray awoowaha siciid ibraahim inaan ballanqaadkii ugu horreeyey oo koofiyadii nabadoonkayga uu ku qaatay inaan qaato toban kun oo doolar oo ugu horreeyey ballaan weeye anigu aan qaaday waxaan waxaan noqonayaa nabadoon guddigaa soo magacowdo inaan dadka ugu horreeya oo lacagtaa bixiya inaan kamid noqdo dhib baan qabaa dhib gaara weeye hooyadan halkaa ka qaada qardhaan geeya boosaasaan geeya dhibtaas waxa iga furanaya ugu weyn wey waan soo dhawaynayaa boqolkiiba sagaashan wixii awooda oo aan hayana waa ku daraa wax wada qabsi waxaan ka ballan qaadayaa kunka doolar oo ugu horreeya inaan bixiyo maxamuud ahaan odayaashina waa joogaan waxaan malaya ninka ugu jabiyar baan ahay oo in lacag badan iyo halka laga ballan qaadi doono inaan ku eh, ballan qaado isbitaalka inaan ku bixiyo oo maanta ka bilaabanaysa boqolkaa kun ma aha boqolaan afka ka idhi boqol kun oo doolar waa boqol nabadoon waad ogtii nabadoonnada boqolle waaye boqollay qaataan la garan waayo cidda dishay boqol kun oo doolar baan maanta halkan ka ballan qaaday insha allahu tacaala oo ah kii koofiyadda ma aha kii degmada waxaan ku xejinayaa waxa u yaalla lacag ka badan boqol kun oo doolar isbitaalkan insha allahu tacaala oo ay degmadu kaga qayb qaadan doonto macnaheedu waxa weeyaan raasumaal waxaynu u haynaa eh, ballanqaad iyo haynba gaaraya laba boqol oo kun waxaan u baaqayaa bulshada ku nool degmada carmo guud ahaan iyo bulshada reer puntland iyo guud ahaan soomaaliyaba iyo dowladda puntland ee uu hogaaminayo madaxweyne sayid cabdullaahi deni isbitaalkan mudana madaxweyne marar badan baa reer carmo ku cawdeen inay isbitaal u baahan yihiin boosaas kama gaari karaan een, qardhana kama gaari karaan waxaan rabnaa isbitaalkan dowladdu inay dowrka ugu weyn ka qaadato maadaama madaxweynuhu ballan qaaday wacistaalkii ugu horreeyey oo lagu hirgelinaya qaab isku tashi ah oo laga hirgeliyo degmada carmo ee gobolka bari waxaana waxqabadka bulsho hore loogu soo tijaabiyey waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin mashaariic lagu horumariyey kaabayaasha bulshada